gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland mukhtaar shiin axmed ayaa xabsiga dhexe ee degmada kismaayo gaarsiiyey deeq raashiin oo ka kooban bur bariis baasto timir iyo joodariyaal waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinaya deeqda xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland maxamed shiin cismaan iyo maxamed caaqib taliyaha xabsiga dhexe ee kismaayo mukhtaar sheekh axmed gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland ayaa ka warbixiyey deeqda ay wareejiyeen waxay ganacsatada kismaayo waxay isku xilqaantay dadka maxaabiista oo meesha ku xidhan ee dembiyada galay in la taakuleeyo bisha soon maadaama ay tahay soonkan waa soonkii labaadan wax keenayno waxaan rabnaa dadkaa in xidhan mar walba in loo meel qabo wax la siiyo la ogaado maadaama ay yihiin dad xidhan ee laga qaado xorriyadda maadaama dembiye kala duwan ee galeen xeerlaaliha oo noogu yimid xafiiska rugta ganacsiga ayuu ganacsada wuxuu ka codsaday in maxaabiista meesha ku xidhan soonka lagala qayb qaato saa daraaddeed waxaa ajiibtay ganacsada jubbaland waxayna ganacsada rabtaa insha allah markaan iyo mar kale iyo mar saddexaadba dadka maxaabiist dadka nugul oo noocaas ah ee dadka dembiyada jubbaland ka galay ee meel lagu haayo waa soo dhoweynaa runtii haddaana dembiilaha la qabanin wax la noqonaya ma laha ganacsi ma soconayo shaqa ma soconayso nabadgelyada magaalada ma soconayso saa daraaddeed waxaan u keennay raashinka kala duwan noocihiisa kala duwan leh firaashada aa arkaysuna meesha yaalla waxaan leennahay saasoo kale in loo taakoero dadkaana nugul annaga unbaa isku tashan karno maxamed caaqib taliyaha xabsiga dhexe ee degmada kismaayo iyo xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan ayaa ugu mahad celiyey rugta ganacsiga jubbaland deeqda ay soo gaarsiiyeen maxaabiista agaabta hadda ad arkaysaan waan u mahad celinaynaa ilaahay meesha ka keenan wax buuxa ka keeno ha u buuxiyo rugta ganacsiga oo dadaalhaysa oo dadkooda insha allah xidhan iyo maxaabiista hawshooda la socota waxaan ku soo dhowaynaynaa oo naga mahad celinaynaa dadaalkay wadaan inoo insha allah sii dhawa jabbaaraan waa dadkoodii waxaan ugu mahad celinayaa ganacsatada reer jubbaland gaar ahaan rugta ganacsiga soomaaliya ee jubbaland shalay ayaan xafiiskoodii ku booqday ugu tegey inay taakuleeyaan ama wax allah waxay ay tara karaan ay taageer ay taraan maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe kismaayo isla maantuba way ajiibeen waxay keeneen firaashida aad ujeeddaan ood arkaysaan iyo quuto daruurigii halkan oo dhammaystiran oo ah caanihii le burkii le bariiskii le oo dhammaan timirtii afurka ayay keeneen waan ugu mahad celinaynaa ka xafiis xeerlaalin ahaan sanadkii koowaadna ma ah insha allah waxaan rajaynayaa sanadaha soo socon intaan iyo inka badan sameeyaan ayagana waxaa ilaahay u baryayaa inuu hantidoodii ilaahay u barakeeyo